bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahuma calaa sayidina muxamedin wasaxbii ajmaciin casharkeennu caaw wuxuu ka bilaabanhayaa xadiidka toban iyo sagaalaad oo kitaabka la yidhaha mukhtasaru albukhaari libni abi jamra waana dersigeennii toddobaad oo min hada alkitaab wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu can innabiyi sala allahu alayhi wasalama anna rajula nin ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa ra'aa wuxuu arkay kalban ey buu arkay kalbigaasoo ya'kulu cunaya athara ciidda ayuu cunahayaa eygaas ey buu arkay oo cunaya athara ciidda naddiga midda ahoo qoyan baa weliba la yidhaahdaa min alcadashi oon daraaddiis ayuu sidaas u samaynaa eygu oon dartiis uu cunaya fa akhada arajulu ninkiibaa wuxuu qaaday khufahu khufkiisiibuu qaaday fa jacala wuxuu gudagalay yaqrifu inuu soo soo qaadayo lahu kalbigii bihi bilkhufi khufkiibuu ugu soo qaadqaadayaa ee waxa weeye biyaha xataa arwaahu ilaa uu ka cokonaysiyo ka dherjiyo fa shakara allaahu ilaahay baa amaal mariyey lahu ninkii fa adkhalahu ilaahay wuxuu ninkii geliyey aljannata jannada ayuu geliyey naxariista uu xayawaankaa u naxariisanayo ilaahay jannada ayuu ku geliyey xadiidkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiguna leeyahay wa can abi hurayra waxaa laga wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anna rajula nin oo min bani israa'iil waxaa la yidhi ninkaasi reer banu israa'iil ayuu ka mid ahaa ayaa la yidhi nin reer banu israa'iil ka mid ah ayaa ra'aa wuxuu arkuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalban ey buu arkay eygaasoo oonkii ka batay ey aad u ooman eygaasoo ya'kulu faraa ciidda qoyan cunahayo weeyaan ciidda qoyan ayuu carabka oo macnaha waxa weeye cunayaa min alcadashi min ajli alcadashi oon daraaddiis ayuu u cunayaa oonkiibaa ka bata waayo macnaha marka oonkiibaa inta ka batay ka batay oo ciiddii ou leefleefayaa eygana waa aragto si mar kasta carabkiisu bannaanka u yaallaa fa akhada arajulu ninkiibaa wuxuu qaaday khufahu ninkii asaga ahaay xayawaankaas oo man ayuu u naxariistay xayawaanka oo loo naxariisto oo loo dhimriyo oo loo raxmoodana ilaahay baa kuugu naxariisanaya xayawaanka oo dhibaato loo geystana waa lagu cadaab mutaystaa sida macnaha ay ama islaamkii amaama dadkii soomaalidahay xayawaanka ay milkiyaan siday yeelayaan iyo kuwaysan milkin iyo dadka gaalada ahu siday u xanaanaynayaan iyo islaamku sidau nafarayo bal saddexdaa isku miisaan waxaa kuu soo baxaya inay yihiin islaamka kuwa raxmaddii oo dhanba ka tegayba inay yihiin haddii ruuxu islaam raxmadda uu ka tagana wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man laa yarxam laa yarxamullah man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisan ilaahayba uma naxariistaa la yidhi reer banu israa'iil wuxuu nabigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gabar baa ka mid aheed buu yidhi gabadhaas waa la cadaabo buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo cadaabou yidhi bisad yar oo intay qabatay ay meel ku xirtay cuntana ma siin siimana dayn buu yidhi nabigu bisaddii meeshii bay ku baktiday waxaa loo cadaabay bisaddaas ay meesha ku xirtay oo nafta ay ka qaaday oo gaajada u dishay baa loo cadaabay wuxuu nabigu lacnaday oo u xataa diiday oo ou reebay qofka xayawaanka sunta oo ka sunta afka iyo sanka iyo meelahan wejiga ka sunta xayawaanka xataa marka la suntaayo sumadda inta lagama saari karo waxaa nabiga uu la kulmay calayhi salaatu wasalaam isagoo maalin socdo meel rati geel ah aa u soo ooyo u soo dacwooday baa la yidhi markaasuu sidii canug ilmaho la aamusinayo ayuu meeshaa qoortaa ama jidirka madaxa ugu korayda oo gacantasaa uga mariyey ilin baa ka da'aysaa la yidhi xayawaanka nabigoo usoo dacwoo jiran calayhi salaatu wasalaam geela iyo markii dhib loo geysto ama rarka laga badiyo ama baahi loo dilo nabi moxamed bay usoo dacwoo jireen calayhi salaatu wasalaam nabigu dhibkii loo geysanayo waa ilaa xaakimkii ummadoo dhan waayo nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam dhibkii loo geysanayo su-aalay waa sheegto wuxuu yidhi laba shay aan ka sheeganaya laba arrimood qolada aniga milkiga ii leh rarkana way igu badiyeen buu ratigiyaa dhahaya rarna waa igu dileen buu yidhi gaajona waa iigu dareen buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qoomkii o dhan buu isugu yeeray wuxuu yidhi man li haada aljamal waryaa ratigaan iska leh ninkii ilahay wuxuu yidhi annaga anaale buu yidhi wuxuu yidhi wuxuu sheegay inaad gaajona u dishay rarna aad ku baabi'idaye yaan maanta kabacdi loo laaban nabiga calayhi salaatu wasalaam xayawaanku marka qofkii dhiba ee dhib u geystay qiyaamada waa soo dacweynaya cadaalada ilaahay waxay gaadhaysaa yoomka qiyaamo qof kasta oo dulmi gala oo ama qabiil dulmiya ama qof muslima dulmiya ama agoon dulmiya ama qof kala dulmiya ama deris dulmiya ama xayawaan dulmiya ama biso dulmiya in looga magaayo xataa neefka isagu milka ulahaay xaqi waa looga magaya ilaa loo kala xaq qaado cadaalada ilaahay meesha gaarayso waxaa loo kala xaq qaadaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa yuqaadu ljalxaa'u min alqarnaa buu yidhi sida garoon a waxaa looga magaa jugtay ku dhifatay midda geesaha leh aa looga qaadayaa buu yidhi waana maalinka gaalku ou naxdin iyo cabsi iyo welwel dhihi doono yaa laytanii kuntu turaaban allow yaa maanta ciid iga dhiga yaa maanta ciid iga dhiga ciiddaas oo aan la cadaabayn oo kale maa noqdo yaa ka yeelaya hadde ciid maa noqdo maxay taraysaa marka xayawaanaadka naxariistoodu waa shay shareecaduna amrayso eygana waxa weeye sidiisaba waa nijaaso eygu waa nijaaso weelka uu afka geliyo toddoba mar ha la mayro oo mid ka midu ciid ay tahay ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maradii hadduu kaa taabto sidoo kaleeto meeshii la rabo oo uu soo galo isagoo waxa weeye afkiisii ama gacantiis lugtiisii ay nija ay qoyan tahay meeshii uu soo maro oo lagu hubiyo inuu soo maray asagoo qoyan oo uu taabtay shaki laga dhigi maayo xugun laakiin meeshii lagu ogaado ciid baa la soo qaadayaa ciiddaa waxa weeye nuucyadeeda nuuc ka mid a ciidna waa hadd ciiddaa lagu booraysta weeye ciiddaasaa lasoo qaadaya anwaacdeeda mid ka mid a dhulkan iyo adduunyadan ciid laga weymaayo nuucay doonto ha noqoto ciid baa lasoo qaadayaa si lagu helaba marka meeshiibaa ciid iyo biyo isku daran baa lagu shubaa saasaa loo dahirinaya inkastoo a'immada qaar ay xukunkaas ka beddelan yihiin haddana alimaamu shaafici iyo a'immada naasu sidaas ayay qabaan nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi anna rajula nin baa ra'aa arkay kalban ey eygaasoo ya'kulu cunaya assaraa ciidda qoyan cunaya ayuu arkay ciidda qoyan ou carabka saas ugu leefahay min alcadashi oon daraaddiis oon daraaddi fa akhada markaasuu ninkii naxariis xayawaankiiba u naxariista fa akhada wuxuu qabtay alrajulu ninkii wuxuu qaadaan rabaa khufahu khufkiisiibuu qaaday khufku waxa weeye wuxuu ahay shay lugaha la gashado oo markii lugaha la gashado markaas qofku xataa ou markau masaxanayo iyo masax ou ku sameeyo laakiin hadda kutubaha waxaa ku qoran shayga waxa weeye iska dulduleelo oo sigisaantan oo kaleetahu inuusan xukunkiisa qaado karin oo qofku uu ka bedelan yahay xukunkaas saas way caddaynayaan kutubu waa qorayaan fa akhada arajulu ninkii wuxuu qaatay khufahu haraggii lugta ugu jiray fa jacala wuxuu gudagalay yaqrifu inuu u soo dardarayo ugu soo qaadqaadayo lahu eygii bihi bilkhufi fiiri biyow celi karaa waa harag qofka lagu sheegayaaho la masaxanayaaho waa harag biyo lagu soo qaadi kara xataa ma ahan sigisaantan oo kale ma ahan biyow ku soo qaaday eygiibuu biyo ugu soo qaaday weel kaleu biyo u dara mahayo mogta ceelkiibu inta hadba galo ceelkaa ceel yaroo la geli kara weeye uu biyo ku soo qaadaa haraggaas lugaha ugu jiray xataa arwaahu ilaa uu ka dherjiyo eygiibuu dherjiyey fa shakara allaahu ilaahay baa ka shukriyey shukriga ilaahay waxaa lagu fasiray jaazaahu ilaahay baa ka amaalmariyey lahu ninkii fa adkhalahu ljanna u geliyey da waxaa la yidhi asxaabta nabiga markii arrintan oo u sheegay bay waxay su'aaleen yaa rasuulallaahi bay dhaheen inna lanaa fi lbahaa'im ajran xoolaha mayeeraanka ah haddaan wax siino biyo iyo neef ooman bisad iyo xayawaan baahan oo dhimanayo haddaan wax siino ajir maan ka helaynaa nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna fii kulli kabadin xariyin radbatin ajran beer walba neef walba oo beerba leh waxaa sidan ajir baa laga helayaa buu yidhi haddaba waxaa la yidhi ninkan eygiibuu khufkiisa ku waraabiyey lugahowna ku xirtay mana dhaqin aa meesha ka muuqanaysa laakiin a'immadu waxay uga jawaabeen waxaa dhici kartaa la yidhi khufka markuu biyaha ku soo qaado inuusan eyga afka la gelayn ee weel kale ugu sii shubaayey waa dhici kartaa taas nafteedu ixtimaalka meesha ku jira waayay leeyihiin ama waa sharcu man qablana oo annaga hadda reer banu israa'iil baa la yidhi sharcigaana lagama hadlaayo saxiixu muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum weelkiinaa haddii eygu afka saa u geliyo falyaqsilhu sabca maraat toddoba goor ha layska mayro eygu weelkaa afka uu geliyo ama carabkiisa uu taabsiiyo ixdaahunna bituraab toddobada mid ka midana ciid ha lagu daro imaamka imaamu maalig la yidhaahdo wuxuu asagu ou deliishaday oo calaa dahaarati alkalbi eyga dahaaradiisa wuxuu u deliishaday ana alkilaaba kaana tuqbilu wa tudbiru fii masjidi rasuuliillah masjidka nabigoon xirayn bay soo ay soo galaan kana soo baxaan eeyuhu inta galeen waxaana dhici karta guriga meeshaas ou galay afka inuu taabsiiyey waxaa loo taasna waxay culammada ay a'immada uga jawaabeen waxaa dhici karta markii eygu ay meesha soo gelaayey ina lugihiisu qalalnay baa layidhi marna haddii shaygu ixtimaal ou yeesho markaa xugun cad oo bayaana lama saarayo masalan eyaa ku taabtay waxaa istiri ama u qoynaay ama adugu qoyneed ama u qalalnaay caddaan haddaan caddayn lahayn oo aan inuu qoynaay la hubin nijaas shayga laga dhigi maayo oo qoyaan lagu arag meeshii weeyi marka adilo badanaa meelahaas kusii jira wa can caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana xadiidka labaatanaad ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi idaa nacasa haddii ou lulmoodo ama ou hurdoodo axadukum midkiin walxaal huwa yusallii ou tukanaayo haddii qofku isagoo tukanayo hurda qabato salaatuleylu ku jiraa masalanba falyarqud salaadda inta dhammeeyo oo markaas ka baxo ha iska jiifto salaatuleylka hou kaabsado salaaddii inta taam yeelo ha joojiyo maxaa yeele salaad farada hadduu ku jiro waajib laga lagama bixi karo salaad sunnaha hadduu ku jirana inuu markaas macnaha soo gebangebeeya u roon cilladda la leeyahay ha iska jiiftona waxa weeye ilaa hurdadu ka ba'do xadiidkaa noo sheegi doona falyaqud ha jiifto xataa yadhaba canhu xaggiisa ilaa ay ka dhammaato annawmu hurdadu ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa hurdadu ka baaba'do maxaa dhacay oo loo leeyahay salaadda inta u kaasado ha jiifto cilladdu waxa weeye fa inna axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado walxaal huwa asagu naacisun oo lulmoonayo hurdoonayo asagoo indhuhu isku dhegdhegayaanu hurda haydo hadduu tukado laa yadrii ma oga wuxuu dhahaayuusan war u hayn hadde lacallahu waxaa la arkaa axadkii yastakfiru inuu ilaahay dembi dhaaf inuu weydiisto inuu rabo yastakfiru ee yuriidu listikfaara inuu ilaahay istikfaar ka rabo oo istikfaar ou dalbaayo oo fa yasubbu ou habaaro oo caayo nafsahu naftiisa caydaa habaar baa looga jeedaa waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay ilaahu ii dembi dhaaf inuu allahuma kfirli akrinaayo inuu isku haysto laakiin ou akrinaayo ilaahu saas igu dhacdo iyo ilaahu ha iir naxariisan iyo ilaa waa hordoonaya waa isku qaqasmayaa moogta marka intuu ishabaari lahay waxuu dhahayaba war umahayee xoogay haddii hurda ku qabato adoo salaad ku jira iska jiifo saasuu ku leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalam saasuna leeyahy fa ina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado walxaal huwa naacisun ou lulmoonayo nucaaska waxaa la yidhaahdaa waa qofku markii uu maqlaayo dadka hadalkooda idaa samica kalaama annaas dadka hadalkooda uu maqlayaa laakiin ma kala sixi karo hadalku wuxuu yahay dhawaqi wilow kugu dhaca weesadu kuma burto laakiin hurdada weysada waa ku burta haddaad huruddo oo adiga dhan waxaa la sheegaaba aad eber aad bahalmaanto mumakinna aadan ahayn oo aadan u fadhin salkaaga adoo makaniyey qaabka noocaasa aadan u fadhiisan ee aada hurudo salaaddu waa kaabure faman naama fali alcaynaani wikaau sahi buu nabigu yidhi labadaan indhood waa xariggii duburka faman naama falyatawada qofkii hurdaa ha weese qaato hurdadaa weesada uga burtou nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka ma is oga wuxuu dhahayo ma oga waxaa dhici karta lacallahu wuxuu mudan yahay yastakfiru ee yuriidu listikfaara inuu rabo ilaahu ii dimi dhaaf inuu yidhaahdo oo fa yasubu ou habaaro nafsahu naftiisa inuu caynayo ishabaarayo ilaa war iskuma hayo wuxuu dhaha ma oqoon kare ha iskaba jiiftaba wa can caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canhaa anhaa caaisho xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masaa'il aada arkayso mararka qaar su-aalahooda in lagu weydiinayo ruuxii raba cilmiga inuu si saxa u fahmo masale kasta oo weydiinaayo kitaabkay ku qoranta insha allah cilmiga si fiican ha ugu tixmo hadduu qofku yahay qof cilmi doona almuhima fii kulli leylatin cilmiyaa culamaaudiinku akhriyaan cilmiga ha barto masaa-isha oo weydiinaa midba habeenuu kitaabka ugu dhex tegi doonaa hadday salaad tahay hadday xayd tahay hadday xaj tahay hadday seke tahay hadday beec tahay hadday dalaaq tahay hadday dhaxal tahay way ku qoran tahay qof cilmiga akhristaana masale laga dhaadhici yaqaanaa laakiin qof inta waxa weeye xoogaa yar hal sadar kuu soo qoray hal sadaroo loo qoro ama wax yaroo loo qoro qoraal loogu diro masale faahfaahin u baahan oo qofka nus saac inaad ugu sharaxdo u baahan hadal yaroo la qoray waxaa laga yaabaa xataa inuu qalad wixii u qaato marka hadda masaladan caawa aan ku imaanayna su-aalaa laska mararka qaar dadka culummada la weydiiyaa si fiican hadda u fiiriya waxaad arkaysaa dadku soo weydiinaya manidu ma nijaasa mase nijaas maahan wa kadaalika waxaad arkaysaa dadku weydiinaya ilmaha hooyada nuujiraha ibaheeda ama naasaheeda caanaha ka imanaya ma nijaasa oo qofku hooyada ilmaha nuujinayaho waxa weeye caanaha ka imaanaya oo marada iyo ka gaari kara hadba ma iska mayraysaa nijaas ma aha caanaha maxaa nijaaso ka dhigay canug dhan oo bini aadamaho aaba lagu korinaya ilaahay dadka nijaas ha la quudiyo miyuu ku odhanayaa ma jirto nijaas ma aha iska mayrna laguguma amrin manida xugunkeedana bini aadamkiyaaba laga abuuray ma nijaasa mase nijaas maahan xugunka ah a'immadii waxay ka dhaheen haddaan qaadanayna insha allah waana tan bismi illaahi wa can caaisha waxaa laga wariyey annahaa caaisho kaanad waxay ahayd taqsilu mid mayrta almaniya manida ay mayri jirdhay min sawbi annabiyi nabiga maradiisii ka mayraysay sala allahu calayhi wasalama uma araahu waan arkaya buu yidhi uma araahu waan arkaya buu yidhi waa nin la yidhaha sulaymaan ibnu ibnu yasaar oo caaisha ka wariyey hu manidii ninka saxaab ee taabicigan baa wuxuu leeyahay uma araahu waan arkayey hu fiihi buqcatan ow buqacan buu yidhi oo markaa waxaa dhici karta hadalkaasu inuu caaisha u laabanayo caaisha inuu u laabanayo oo caaisha ay leedahay uma araahu manigii waan arkayey fiihi maradii dhexdeedaan ku arkayey buqcatan gabal ow buqacan ama gabalyaalo wa fii riwaayatin ukhraa buqacan buqacan gaballo gaballo iyadoo ah caaisho gabadha la yidhaahdo ummunaa caaisha radia allahu canha zawju rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi caaisha radia allahu canhaa hadda weesada dhinacaas hore iyada waa ka soo hadalnay hurdada weesadu ma ku burtaa way ku burtaa hurdada weesadu waa ku burtaa iyada oo waxyaabaha weesada buriya qofku hadduu hurdo weesadu way buraysaa laakiin haddii qofku uu si saxa fadhiga oo tamkiina hadduu u fadhiisto oo salkiisa dhulka qabadsiiyo ee sidaa ku hurdo weesadu ka buri mayso waxaa soo arooray axaadiista nabiga qaybo ka mid ah asxaabtu markay cishaha suganayaan iyagoo fafadhiya oo salka dhulka u yaallo inay hurdoo jireen ilaa garkoodu ou jilbahooda ku dhaco cishahaana ayagoon wayse qaadan bay geli jireen waa mumakinan ilaa mumakinan ilaa mumakinan makana maqcadahu weeyi ruux salkiisa dhulka hadduu qabasiiyo ee sidaa ku hurdo ka buri mayso laakiin inta kale way ka buraysaa hadduu qaab kale u hurdo manida marka gabadhan caaisha la yidhaha waxay ahayd radia allahu canha umuna caaisha waxay mayri jidhay annahaa kaana taqsilu lmaniya min thawbi nabiyi sala allahu alayhi wasalam marada rasuulka ayay mani ka mayri jidhay uma markaas ka bacdi caaisha waxay tidhi oo uu ka warinayaa nin la yidhaha sulaymaan ibnu yasaar waxay caaisha tidhi buu yidhi uma araahu waan arkayey fiihi maradii buqcatan dhibic ow buqacan raadkeedii baa meesha ka muuqda dhibic ama dhibco ama gabal ama gaballo waa dhihi kartaa wa fii riwaayatin ukhraa waxaa ku qoreed buqacan buqacan maradii baan ku arkay iyadoo dhibca dhibco ah wa can caaisha waxaa laga wariyey xadiiskan kaleeto qaalad waxay tihi waa laba xadiis isku mid ah kaanad ixdaanaa annaga mid naga mid ah tanu laakiin xayd waayo ikaade xaydku ay dambeeyo manidan xukunkeedu muxuu yahay a'immadu maxay ka qabaan ma nijaasa mase nijaase ma aha imaamka la yidhaha imaamu maalik iyo abu xaniifa labadaas madhab waxay qabaan binijaasati almaniyi manidu waa nijaasay leeyihiin a'immadaas waxayna leeyihiin haddii biyo lagu mayro oo jurmigeedii bo'o laakiin buqacan buqacan midabkeedii iyo loonkeedii soo haro dhib male bay leeyihiin bes waa waa mayranta laakiin madhabu imaamuna shaafici iyo axmed ibnu xambal labadaas madhabna waxay qabaan afarta madhabu islaamka markii la kala qaybiyo waxay qabaan manidu waa daahir ilaa dadkaaba laga abuuray mayridan hadda caaisha ay mayraysana waxay u mayree ma meesha waxa weeye bawlku soo maro meesha bawlka u soo maro bawl waa la fahmayaa inaan sii bayaansho mada ma loo baahnaan u malaynaa meesha bawlku jidka uu soo maro ay iyaduna soo martay maadaama ay jidkaas soo martay saasay ku nijaasowday meel nijaasaabay soo martay macnaha oy ka soo baxday maahane aslan markii manida la fiiriyo waa shay caynteedu daahir tahay makhluuqiyaaba hadda laga abuuraya ayaguna sidaas bay dheheen ee mayridan waxaa kalifay meeshay soo martay ku nijaasowday ow biruduubati alfarji albaadinati allatii laa yasiruhaa dakaru lmujaamic ama waxay dhaheen mayridan la mayray mayrid wujuuba maahaynoo caaisho ay mayrayso taqsiilu lmaniya min thawbi nabiy ay leedahay mayriddu waa litanziih baa la yidhi waa isnadiifin maxaa yeele annijaas luqatan kullu mustaqdarin baa la yidhahdaa luq ahaan nijaasta wax kastoo la qurumaysto marka istiqdaarkaas bay iska mayraysaa macnaha maxaa yeele haddii mayriddu wujuub tahay riwaayooyinka qaar waxaa ku soo arooray axaadiista qaar inaysanba mayri jirine cijida ay saa ugu xoqxoqaydaa la yidhi iskana dhaafaysay qaybaha qaarna waxaa ku soo arooray farki qaybna xaki qaybna mayritaan marka haddii dhaqiddeedu wujuub tahay mar walba hala dhaqaa la odhan lahay imaamu maalik mar kasta hala mayro isagu leeyahay maxaa yeele haddee waa labadii madhab oo qabtay labadaas madhab waxay qabaan imaamu maalik oo kale wuxuu leeyahay ama ha qalnaato ama ha qoynaato kulli waa in la mayraa abu xaniifa wuxuu leeyahay far farki ama xaki hadday qalalan tahay waajiba hadday qoyantana waa in la mayro ama imaamu shaafici imaamu ma axmed binu xambal in la mayro manida waajib ma aha waa on iska sunno maxaa yaele nijaasba hadda ma ahanba marka ruuxii ka warqaba afarta madhab ummaddii masalada inuu madaxa iskaga geliyo maahanoo waa inuu a'immadii islaamku waxay dhaheen haddaad taqaano ummadda u kala bayaani haddaadan oqooninna hal mid inta hal hadal canjal ka soo maqasho dadka inaad tidhaahdo waxa weeye kanaan soo maqlay inta kale ma jiraan ma fiicna ayadu waxaan gelaynaa haddana xukunka xaydka oo kale dhiigga asagana xaydka dumar ka yimaada ama dhiigga ka yimaada asagu waa nijaaso sawjadu intay qabto iyo zawjka inay wada kulmaanna waa xaaraam factazilu nisaa amaraaba ilaahay ku bixiyaba ka fogaadaa la yidhi meeshii uu ka gaaro inay iska mayrtona waa waajib gabadha ayadoo qabto ma isoomi karto caawoo kale hadduu ka go'o soonka way sii niyeysan kartaa berrina barqadii way mayran kartaa xaydka marka xukunkiisu waa asaga waa kana wa can caaisha waxaa laga wariyey kaanad waxay tihi qaalad waxay tihi kaanad ixdaana mid naga mid aha waxay ahayd taxiidu mid mid xaysho ayay ahayd bay tihi gabdheheenna asxaabta gabar naga mid a xayd baa ku dhici jiray markii xaydka ay iska maydhayso uma taqridu way jejebinaysay addama dhiigga min sawbihaa maradeeda bay saa u jejebinaysay ilaa waqtiyadii hore xaalka iyo arrinta iyo wax walbaa iska adkaay sidii la rabo biyaha looma helayn maradiyaa la qabanaa markaasaa marka hore xoogay saas loo jejebinaya cinda duhrihaa markay daahir noqonayso markay cabbaar dhiiggii jejebido oo xogay ou adaygii meeshay jiraacdo fa taqsiluhu markaas kabacdi bay mayraysa wa tandaxu marada marka inta nijaastu uga taallo masalan maraa nijaasu kaa gaartay ama xaydba kaa gaaray ama nijaas qayb gooniyahaad ku hubtaa inay gaartay meeshii ama waa waad gunuday ama waa xirtay ama waa calaamaysan tahaba markaad meeshii iyo inta u dhow mayrto inta kaleoo ka soo hartay mayrideedu wujuub ma aha laakiin haddii maradan nijaasu kaa gaarto oo aadan kala oqoon qaybtii nijaastu gaartay ma qaybtaana ma qaybtaana nijaasna waad ku hubtaa waxaa wujuub kugu noqonaysa kulligeed inaad mayrto korkaagu waa la mid nijaas baa ku gaartay laakiin waad halmaantay meeshii kaa gaartay jirkaaga waadna isku hubtaa kulligaa waa inaad mayrata ay noqonaysaa iyaduna waa la mid waxay tidhi markii marada gabadhu ay rabto inay isdahirido qabayskii waa gooni waa xugun kale kaasi laakiin maradii markay mayranayso xaydku ka gaaray marka hore dhiiggii baa la jejebinayaa kabacdina maradii meeshiibay ka mayree inta kale oo nijaastu taabaninna biyaa lagu firfirdhinayaa dafcan lilwaswaas ilaa wixii hadhow shaki kugu abuuri kara saddan lidariica la yidhaah albaabka dhammaa marka hore layska xidhaaba biyo intaysan ku soo gaarin aaba layska moosaha la yidhi wa tandaxu waxay ku firfirdhinaysay biyaha calaa saa'irihi sawbka ama marada inteeda kale uma tusallii fiihi waa ku tukanaysa taa iyada wax dhiba kuma jidho gabdhuhu markii ay oon mara dahirayaan almuhima haddii biyaha aad ku dhaqaydo hadda xaalkii dhan waxaa bedelay waxaan oon iska socda adduunyadan iyo makiinadahani haddii waxa weye biyuhu ay biyo yarna yihiinna waa inay waarid kor ka noqdaan oo kor uga shumaan hadday biyo badan oo ku soo shumaya ay yihiin oo qullataynana sidii la doonaa markaa loogu dahirin karaa xadiidka labaatan iyo saddexaad wa can caaisha waxaa laga wariyey anna imra'atan gabar gabadhaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah ayaa qaalad waxay tidhi linnabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay ku tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiyow kayfa sidee baan aqtasilu uga mayrtaa min alxaydi bay tidhi xaydka sideen uga mayrtaa rasuulka ilaahayow qaabkaan xaydka uga mayran lahaay ii sheeg nabigay su'aashay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu nabigu yidhi khudii qaado firsatan cad yar oo suuf ah firsadaasoo mumasikatan la barafuumiyou yidhi mumasikatan la barafuumiyey fatawada-ii isku nadiifi bihaa firsadii halaasan saddex mar ou nabigu hadalkan ku soo celceliyey gabadhii markasta su-aashay weydiinee nabiguna waa uga jawaaba su-aashay weydiinee nabiguna waa uga jawaaba way fahmi weysaa la yidhi markii dambaa caaisha fahamsiiday radia allahu canha uma ina anabiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay tiri caaisho istaxyaa waa ka xishooday fa acrada wuxuu jeediyey biwejhi wejigiisuu la jeestay waa ka jeestay ow qaala ama wuxuu yidhi waa shakuraawi tawada-ii isku nadiifi bihaa firsadan cadkan yar oooo suufka ah fa akhadtuhaa anaa gabadhii qabtay bay tiri caaisho fajadabtuhaa waa jiiday xaggoo kalan geeyey fa akhbartuhaa waxaan gabadhii u sheegay bimaa shayga yuriidu nabiyu nabigu ou u jeedo hadalkiisa uga jeedo ama bimaa shayga yuriidu nabiyu nabigu ou doonayo oo ou farayo gabadha macnaa waxa uu doonayo oo ou farayo baan u fasiray bay tiri sala allahu calayhi wasalam haddaba gabadhu markay xayd ka qabaysanayso sunnooyinkiisa kutubahaan ugu tegi doonaa tafsiil ahaan laakiin wujuubba qofku hadduusan oqoon muxuuba sunno iyo bartaa hadda ka horba sidaan soo faahfaahinoon soo sheegnay qofka xaydka ka mayranaya ama qofka ka mayranaya isheeg nifaaska iyo qofka janaabada ka mayranaya saddexdaasba markii uu musqusha inta galo istinjoodo istinjadii iyo wixii uu samay lahay sameeyo wixii sunnooyinuhu wakhtigooda ha kuu noqdeen laakiin wujuubkii aadanba fahamsanayn markuu istinjoodo oo nijaastii ou istinjadaa iska mayro isla intuu fadhiyo maxalka muuqanaya oo jirkiisa labada jidoo wax kaka yimaadeen muuqanaya soo daahiraya waa inuu janaabadii ama xaydkii xadadkii waa inuu ka mayraa waxaa kutubaha ku qoran niyo gooni ah inuu ula imaanayo nawaytu rafca aljanaabati can haadayni almaxallayn inuu niyada ku qabanayo labadan meelood inuu janaabada ka mayrayo labada meelood waa labada aan sheegnay labada jidoo wax ka yimaadaan labadii markuu mayro waa gacanta uu ku mayrayana waa gacan aala loo adeegsanayo wey bes gacanta weli qabayskeeda waa laaban yahay wuu istaagayaa biyihiibuu isku bilaabay meelaha dhegta laalaabkeeda iyo inta gacalaasha gacanta biyo ku shubto oo saa madaxa u qalloociyo dhegta laalaabyadaeedoo dhan inuu biyaha cabsiiyo dhinac walba uga shubo waa ku qoran tahay si kale biyaha looma wada geli karo laalaabyada dhegta ilaayo bes jirkiisii timaha salkoodii kulli meel kasta qofku haddii uu yahay qof xataa cayilan waxa waxaa ka mid a kutubaha waxyaabaha ku qoran haraggiisa meelaha laalaaban oo dhan xuduntoo kale iyo way qorayaan meel kasta oo laalaabyo jirka uu ku yeesho waa inuu biyaha gaarsiiya shareecadu istixiyo ma leh wax walba nabi moxamed waa la su-aali jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin hadda waxaad arkaysaa wax macno la-aan kaliyaha laisweydiiyaa masale macno ku fadhida way yar tahay inta qofku weydiinaayo wax ama khilaafa ama qofka uusan rabin ama dood ah ama murandoona bisaa lagu su-aalayaa laakiin cilmigii iyo cibaadadii ilaahay lagu caabudayey lamana barayo lamana baranayo lamana raadinayo laismana weydiinayo lamanaba yaqaanaba wax kalaa lasoo xifdiye hadda jirkiisii oo dhan ayuu marka biyaha ku mayraya markuu biyaha isku bilaabayo jirkiisana waa inuu niyada ku qabtaa qabays waa ajiba oo xaydkii iyo janaabadii iyo inuu iska mayrayo bes gabadha marka waxa weeye xaydka qabta oo xayd ka qabaysanaysa markii uu qofkii qabaysto intuu qabaysanayo sidii aan hadda sheegnay markuu u mayranayo labadii meel ma taabanayo hadduu lacalla shaambo iyo waxyaabo noocaasa uu ku mayranayana markuu ku mayrto oo iska raaciyo kabacdi biyaha nadiifka waa inuu si fiican jirkiisa dhan ugu mayraa maahana intuu shaambadaas iyo uburteeda iyo joogaan qabaysku inta shaygaasoo dhan joogo ma ansaxaayo maxaa yeele biyaha lagu mayraa waxaa shardi ah biyo aan lahayn taqayur inay ahaadaan taqayurku intuu joogo qabaysku ma ansaxayo waa markii aad iska raacido kabacdi jirkaaga biyaha nadiifkaa si fiican u raaci kuwaasaa qabaysku ku ansaxayaa dambe alxaasil qofkii intuu mayranayo labadii meel ma taabanayo ilaa labadaas meel waa loo soo qabeeyey qabayskii markaad dhammaydo jidkaad maraydo ilaahay uga cabso kabahaad xidhanayso ilaahay uga cabso waa in gurigaaga iyo gogashaada iyo meeshaad lugta dhigaydo iyo meeshaad gacanta dhigaya daahir ahaadaan haddaadan dahaaroo dhanba rabin oo meel walba aad tidhi wa iskaga tukanayaa waxaan u kala abdayaye ma leh salaadaada adigaa leh soonkaagan adigaa leh laakiin culummadu waxay ka joogtaa allaahuma hal ballaqtu allowma kuu sheegay dahaaro la'aan wax ansaxaya ma leh uu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dahaaro la'aan wax ansaxaya ma leh alxaasil marka qofkii wuu weyse qabaa markuu qabaysto wuu tukan karaa waa sida kutubuhu qorayaan gabadhan marka xaa'idada ah shaygaan hadda xadiidkaan nafarayo oo laga rabo inay samaydo waajib ma aha waa sunno markay mayrato kabacdi markay mayrato oo waxa weeye ay markay ay mayrato ama ay mayranayso xataa inay wax yar oo suuf yar mumasik firsadu waa suuf yar oo barafuun leh wax yaroo miski ama barafuun yar iyo caraf yar leh inay maxalka farjiga inay macnaha waxa weeye ay sidaas ku samaydo weeye oo isku nadiifido meesha ay ku nadiifiso wax waajiba ma aha waxaana shardi ah gabadha sidaas la leeyahay xaydka markay ka mayrane sameey inaysan gabar ciddo ku jidho ahayn waa inaysan ciddatul wafaat ciddadii oo macnaha wafaadku laga dhintay waa inaysan ku jirin waa inaysan ahayn sidoo kaleeto gabar muxrima oo xaj xarma waa inaysan ahayn gabar muxrima oo xaj xarmanna waa inaysan ahayn hadday xaj xarman tahay barafuun oo dhan looma ogola wejiga inay daboolaanna looma ogola gabdhaha xajka xarman axaadiista waan ugu tegi doonaa gaar ahaan kitaabka la yidhaha cumdatul axkaam oo xugun xadiid walba iyo xugunkiisa meesha uu ku qoran yahay kaasaanba ugu tegaynaa insha allah labadaas looma ogola nabigu marka calayhi salaatu wasalaam gabadhan baa u timid ansaarta ka mida seen xaydka uga mayrtaabay tidhi markaasuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad qaadataa qudii qaado firsatan ay qidcatan qaada buu yidhi waa wax yaroo gabadhu ay markay xaydka ay fii masxil damil xayd marka horey macnaha qabaysan rabto aan rabaa ay waxay qaadanee suuf yar markaasay xaydkii ku masaxee macnaha si maxalkii magax meel maxal oo macnaha waxa weeye diib le sow u ahaadaa la yidhi liculuuqi alawlaad ayay waxaa la yidhi xagga faa'iidadaas ay ka mid a waxyaabaha loo ammaanay oo litaxabubi bisawjiha baa ku jira baa la yidhi khudii qaado firsatan cad yar oo suuf ah oo mumasakatan la barafuumiyey ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa tawada'i tawadu-aan marka weese maahan weesada waxaa luqada lagu yidhaha atanaduf fa tawada'i isku nadiifi bihaa cadkaas yarka ah halaathan saddex mar ou nabigu warkii ku celiyey gabadhii baa fahmi weysaa la yidhi hadba waa u sheegaa way fahmi weysaa waa u sheegaa way fahmi weysaa saddex maruu ku celiyey sidaas uma ina nabiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam istaxyaa waa xishood nabigu wuxuu ka xishoodu ka sariigtay inuu sidii gabaru gabar wax u fahamsiin karto oo u sii caddeeyo xoogaa yaru ka sariigtay isku nadiifi ayadana waxay tihi isku nadiifida xaal laga wadaa dabcan waa laga yaabaa qayba nagamidu isla hadda sida gabadhaasoo kaleeto inay fahmi la-yihiin aaday u badan tahay isku nadiifi see layskugu nadiifinaa see layskugu nadiifinaa middii tidhaahda waa in gabar kaleoo fahamsan usii sheegtaa la rabaa ilaa rasuulka ilaahay istaxyaha waa inay culammadu nabiga uga daydaan inay wax walba afka lagu bayaansho ma ahan rasuulkiyaa looga dayanaya waxyaabaha qaar qaybihii nabigu ka sarritay waa laga sarriganaya laakiin gabdhaha iyagaa gabdha isle ahe ha sii fahamsiin gabadhii fahmi weyda isku nadiifida wuxuu nabigu waa sarriigtay fa acrada wou jeediyey biwejihi wejigiisa xoogaa yarsaan u jeesta xoogay oo qaala ama wuxuu yidhi tawada'i bihaa isku nadiifi maradaas qidcadaa yarta barafuunka ah markaad qabaysan rabto cad yaroo barafuuna qaado isku nadiifi oo maxalka farjigaa ku nadiifi dabcan waad fahmaysaan kulligeen caaisha marka waxay tidhi fa akhadtuhaa gabadhii anaa qabtay waa soo qaaday fa jadabtuhaa waa soo jiiday xaggoo kalaan geeyi fa akhbartuhaa waxaan u sheegay bimaa shaygii yuriidu annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu ujeeddada uu doonayo saasaa laga wadaa saasaa laga wadaa saasaa laga wadaa tanadufkaana waxaa la isticmaalayaa markii gabadhu ay qabaysan rabto oo xaydka ay ka mayran rabto ay intaysan qabaysan ka hor ay maxalka demka ay wax yar ku masaxee xadiidka labaatan iyo afaraad wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey an anas waxaan rabaa ee anas ibnu maalik can innabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala ilaahay wakala wuxuu u wakiishay biraximi ilmagaleenka ama riximka malakan baa loo wakiishay malag malag baa meeshaas loo wakiishay oo hawshiisa la socda malagga markii afartanka ugu horrayda hooyada ay ilmuhu ku beermaan afartanka maalmooda ugu horrayda malaggu wuxuu naadinayaa hadalkan yaquulu malaggu wuxuu leeyahay yaa rabbi ilaahaygiiyow nudfatan khalaqta waxaad abuurtay nudfatan dhibic mani ah aa looga jeedaa aa meesha ku abuuran yaa rabbi ilaahayow calaqatan khalaqta waxaad abuurtay calaqatan xinjir ay isku bedelay afartan beri haddana yaa rabbi ilaahayow mubqatan cad yar oo hiliba ay isku bedelee baa la yidhi fa idaa araada allaahu ilaahay marku doono an yaqdiya inuu xukumo khalqahu riximka maa fi raxim riximka waxay ku sugan abuuriddeeda ilaahay marku doono inuu xukumo an yaqdiya ee yutamima aa looga jeedaa inuu ilaahay taam yeelo oo cadka yanuhiiba qof ka dhigo ilaahay marku doono waa marka afar afar saddex meeloo min afartan maalmooda waa boqol iyo labaatan maalmood waa afar bilood afartaas bilood kabacdi baa ilmaha nafta la geliyaa ilaahay markii uu doono inuu qof ka dhigo ayuu qaala malagu haddana wuxuu yidhaha adakarun am untha qofkaani ma nimaa masewa ma wiila mase waa gabar shaqiyun am saciidun shaqiyun ma mid ayaan daroobaa am saciidun mase waa mid liibaanay ma ahlunaara ma khaatumo fiican uu ku dhimanaa mase khaatumo xun shaqiyun mid ahlunaara oo khaatumo la-aan ku dhimanaya miya am saciidun mase waa mid guulaysanaya oo khaatumo fiican ku dhimanaya fama risqu cuntadou cunayaa waa maxay ilaahaeyow famal ajalu muddada adduunyada uu joogaana waa intee fa yaktubu fa yuktabu waxaa loo qorayaa qofka umuurtan intaasoo dhanuu malagu qorayaa fii badni ummihi hooyadiis uurkeeda asagoo ku jira riximka hooyadii ayuu ayuu malagu intaas oo arrimoodba oo uu qorayaa ilaahay kuwii khayr loo qoro ilaahay ha naga dhigo oo malaa'igtu ay u qoraan uurka hooyadood markay ku jiraan wax wanaagsan inay saciid yihiin ilaahay kuwa uu u qadaro ilaahay ha nagu daro casharkeenna caawa intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu